ficlan markuu iskugu yeedhay rasuulku wuxuu ogaaday in safarkii uu galbaday isla markaa quraysh ay soo taagan tahay oo diyaargarowgii ugu weynaa soo samaysay rasuulku saxaabadii buu la wada hadlay ridwaanullaahi calayhim waxau ku yihi calayhi salaatu wasalaam ashiiluu calaya ayuha nnaas dadii ha ii tilmaama sida uu khayrku ku jiro marka abubakar baa istaagay aad buu rasuulka u dhiifiyey haddana waxay istaageen cumar binu khadaab radi allaahu canhu isaguna aad buu u dhiiriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano miqdaad binu camr ayaa isaguna istaagay aad buu rasuulka ula hadlay wuxuuhi yaa rasuul allah waanu ku rumaynay wixii aada la timid baanu raacnay ku odhan mayno sidii banuu israa'iil ay ku yidhaahdeen nebiyullaahi muusa calayhi salaam idhab anta warabbuka faqaatila inna haahunaa qaaciduun reer bani israa'iil nebiyullaahi muuse waxay ku yidhaahdeen waa adiganle ilaahay baa awood badane adigiiyo ilaahay ordoo dagaalgala inna haahunaa qaaciduun halkanaannu sii fadhiyaynaa marka markaa guulaysataan noo soo sheeg idhab anta warabbuka faqaatila innaa macakumaa muqaatiluun waxaannu ku leenahay rasuul allahu calayhi salaatu wasalaam adigiiyo ilaahay dagaalgala annaguna waannu idinla dagaalgalaynaa baannu ku leenahay marka rasuulku hadalkii aad buu ugu farxay laakiin wuxuu ogaaday inay kuwaas yihiin minority saddexduba waa muhaajiriintii kuwa dagaalka madadkooda laga sugayo ee haddii ciidanka la jebiye lagu noqonayo iminkana ciidanka u badan ee dagaalka ugu badanay ku dhacayaana waa ansaarti rasuulku markaasuu ku celiyay ashiiruu calaya ayuha annaas dad yahow ii tilmaama islaamka caqligiisa rasuulku waxa weeye kolba cidda ay takhasusaadka waxaan gaaladu ay ku faantay ee maanta ay leeyihiin kolba yaa ku habboon the right man for the right position maalintaasi iyo beeshaasi iyo wakhtigaasi yani wakhtigaa yani xaaladdaasi yaa ku habboon yaase wax la weydiinaya yani waa xaaladan dee cidda ay khusayso rasuulku muhaajiriintii wuu u mahadnaqay laakiin wuxuu ogaaday taladii inay rag leeyihiin maanta ashiiruu calaya ayuha annaas wardadii haw ii tilmaama buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu hadalkii ku celiyay dabeete sacad binu mucaad ayaa yidhi yaa rasuulallah kaannaka turiiduna arrintu waxay u eeg tahay nebi allow inaad annagana doonaysa inaannu hadalno faqaala nacam rasuulku wuxuu yidhi haa idinkan tale idinka doonayaa buu yidhi dabeete runtii waxaa hadlay sacad binu mucaad rasuulku heshiiskii uu la galay ansaarta waxay ahayd de haddii madiine lagu soo weeraro oo madiine ay dagaal ka galaan inay siday caruurtooda iyo ehelkooda iyo waalidkooda u difaacayaan ay rasuulka u difaacaan laakiin iminka heshiiskii dee waa heshiis ka baxsan meeshii oo meeshii laysku dilayaa dhulkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii horeba dagaalkuu ka socday quraysh ay ku soo kala hagaageen weeye iminka halka uu dagaalku ka socda walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkaya in heshiiskii ansaar uu u cusboonaysiiyo dabeete runtii waxaa hadlay wuxuuhi yaa rasuulallah horaannu kuula ballannay waxaannu kugula ballannay in naftayada iyo maalkayaga aanu kugu furanno halkii baannu taagnay yaa rasuulallah hanoo baqanin ilaahay baan ku dhaartay haddaad tidhaahdo baddaa gala waannu wadagelaynaa buu ku yidhi rasuulka calayh salaatu wasalaam baddaasi isku tuura haddaad tidhaahdaan sidaannu kuu aaminsannahay waannu gelaynaa weliba waxaannu kuugu darnay innaa la suburun filxarbi dagaal hadday noqoto carabi waxaynu gu taqaanaa inaannu ku adadagnahay oonu ku dulqaad badannahay sudaqun fi liqaa'i runna aanu ka sheegno rag markaannu isdilayno oo kaalintayada waa la yaqaanaa yaa rasuulallah sidaasaa ballankeennu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu u farxay wa ficlan farax aan bani aadam farxinkii ugu weyna ayuu farxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam si runtii uu ugu talagalay in dagaalkii uu dee bilaabmayo waa dagaalkii rasmiga ahaa arrintu marka ay qanaanaato rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida maanta hogaanada muslimiinta ee maanta dunida jira muu ahayn isaga frontlineka rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagaa hogaamin jiray walidaalika waxa weeye abubakar buu u yeedhay wuxuu yidhi kol haddii dagaalkii sugmay oo inaynu dagaal gelayna ay tahay sahanka innagaa soo sugayna buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka abubakar buu ka haystay wa ficlan labadoodu keliyaa baxay sahankii bay soo sugeen meesha bal la degayo iyo halka laga dagaalgelayo iyo arrinku sida uu noqonayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam oday da-ah ayay la kulmeen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam alxarbu khudca dagaalku waa taagtigis ma aha xoog keliya yacni waxa weye waa maskax iyo iyo muxuu ahaayey arrimo laysu geeyey walidaalika sidii khaalid bulid radi allahu canhu uu samayn jiray oo kale odaygii bay waraysteen markaasuu odaygii yidhi idiin warrami maayo ilaa aa ii warrantaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi waanu kuu warramaynaayo noo warran maxaad arrin haysa odaygii wuxuu yidhi sida lay sheegay maxamed binu cabdilaahi binu cabdilmudallib isagu markaa dee nin muslima ma ahe isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegaya ciidankiisii uu watay wakhtigaasay soo baxeen halkaasay ka soo baxeen sidaasay u soo baxeen maantana halkaasay joogaan tiradooduna waa intaas wa ficlan tiradii muslimiintana wuu sheegay meeshii ay deganaayeenna sidii buu i sheegay wuxuu idhi marka wararkii aan isu geeyey haddaan kuu tilmaamo sidaas sida iga warramay la iga warramay buu ihi qorayshi wakhtigaasay soo baxday sidaasay u soo baxday halkaasay ku soo baxday maantana halkaasay joogtaa waxaan u malaynaya inay halkaa joogaan wa ficlan qorayshina sidii ay ahayd ayuu odaygii u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam warkaa markii uu ka helay ayuu yidhi man antum rasuulka iyo buu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam qaala naxnu min maa annagu xagga biyahaanu ka nimid buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeta markaasay dhaqaaqeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saa odaygii baa isweydiiyey amin maai alciraaq talow maceelkii markaa biyuhu dee ficlan annagu xagga biyahaanu ka nimid oo ficlan sadaqa wajacalnaa min almaai kulla shayin xay bani aadamka biyaa laga abuuray hooyada iyo biyihii hooyada iyo biyihii maxay ee aabbaha oo beniya ayaa laga abuuray markiisa horena bani aadamku intiisa badan biyuu ka kooban yahay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam run buu sheegay laakiin hadal tawriye ah si aanu warna ugu siinin ila odaygu u waraysan doonaaye ayuuhi naxnu min maa dabeeta markii bay dhaqaajiyeen intuu odaygu isweydiinayey min maai alciraaqi talow maceelkii ma garatay ciraaq biyiheediibuu ka warramayaa oy ka yimaadeen am min maai kada mise biyihii halkee isagoo leh ayaa rasuulku sidii ku dhaqaaqay calayhi salaatu wasalaam sidii buu ku tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiibuu runtii u sheegay runtii nebigu calayhi salaatu wasalaam inay dagaalgelayaan tiradoodu ay badan tahay rasuulku cali bin abi aalib iyo zubayr bin cawaam ayaa wuxuu u diray iyagana waar bal wax inaga soo eeg eega dabeete laba inan bay soo heleen oo dhallinyara oo biyasida nimankii bay u keeneen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo salaad ku jiray waraysanaya yararkiibay buqbuquujiyeenoo adugu aad iyo aad bay magartay u yaro dhibeen yararku markay yidhaahdaan quraysh baanu ka nimidna way ku yaro geejiyaan markay yidhaahdaan arkaan yararkii in la yaro dhibay carruur bay ahaayeen ayay safarkii ka warramaan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa salaadii ka soo baxay wuxuu yidhi innamadu runbay idiin sheegeen ciidankii bay ka yimaadeen idinkana naftiinna waxay jeclayd inaynu runtii safarkii aynu u soo baxnay ayee niyaddiinnu ay jeclay yararkiiba u yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa imse tirada quraysh asay yidhaahdeen ma garanayno haddaba maalintii imse neef bay qashaan sagaal ilaa muxuu ahaayey toban markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi waa sagaal boqol ilaa kun weeye buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam neefku boqol nin baa cuna buu yidhi neefka geela ee sidaas rasuulku halkaa wuxuu ka soo saaray inay ficlan kun iyo saddex boqol bay ahaayeen saddex boqol runtii waynu sheegi doonaa sida ay ficlan ku noqdeen kun bay ahaayeen oo markii dambe runtii kun bay quraysh iskugu soo noqotay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa la socda umaya binu khalaf baa la socda cutba binu rabeeca la socda shayba binu rubeyca waxaa la socda magaratay nadr binu xaaris waxaa la socda caqbata binu abi maciid waxaa la socda abuljahl markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi maanta qorayshi nin kama maqna buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ficlan waxaa la yidhaahdaa intii aanu dagaalku bilaabmin roob baa soo dacay roobkaasi shuwaxan yare marka dabayshu ay jirto ilaan dhulkaasi saxraaba u badnaa naba ciidda ee qofkana aan aada u qoynin laakiin dhulka runtii qurxiya ayuu ahaa muslimiinta gudahooda qurayshna wuu hayaa ilaa ways ag joogaani iyagana wuxuu ku ahaa cadaaban waa ciqaab in roob dhagaxeele oo dabayl wata uu yahay ayaa runtii qurayshna ku ahaa wa ficlan rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintii markii uu arkay in dee dagaalkii ay gelayaan ayaa wuxuu doonay in takhdiidkii uu sameeyo saxaabadii uu meel dejiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ceelkii badar agteeduu doonay rasuulku inuu dego calayhi salaatu wasalaam dabeeta markii uu saxaabadii dejiyey ayaa xabaab ibnu lmundar ayaa u yimid rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nebi allow ma ilaahay baa ku yidhi halkan deg isagaa yaqaana halkaynu ku guulaysanayne mise waa adiga maskaxdaadii iyo aragtidaadii dagaalka dabeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maya waa maskaxdaydii dagaalka wuxuuhi yaa rasuul allah haddaba waxaan ku leeyahay ceelkaa badar ee biyaha leh aynu duminno biyaheennana aynu ka soo dhaansanno inagu biyaha inagu filan oo dhan aynu halkaa ku buuxsanno nimankaasi oon haw go'aan meel allaali meelay tegayaan ma jirtee rasuulku calayhi salaatu wasalaam haadaa huwa ra'y rasuulku ra'yiga wanaagsan xabaab ibnulmundar dee hoggaankiisana saxaabada kamuu mid ahayn ee runtii talaba laakiin waa muslimiintii wanaagsaneyd ee ka mid ahayd asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii ayaa uu runtii ku qaatay taladii ceelkii badar baa la baabiiyey oo runtii la aasay biyihii oo dhan bay saxaabada ka soo qaateen biyo badan oo ku filan ayay xawd ay magaratay dar wanaagsan oo biyo badan leh ayay saxaabadii samaysteen quraysh ficlan dee biyaha ceelkaa lagu soo talagalay oo waxa weye ciidan dee kun iyo saddex boqol oo qof ah oo markii hore ay soo qaadeen intaa biyahooda oo dagaal gelaya ogaan baa ceelkan badar loo soo duldego waxay isleeyiin hadhow biyaha halkanu ayaa runtii ka soo goran doonta markii runtii ay gaadhay habeennimadii ayaa nimankii qoreysheed runtii ay isqabteen aad bay u wada hadleen iyagoo runtii aada uga cabanaya biyihii sahankoodii bay soo sugeen marka waxay ogaadeen in runtii ceelkii biyaha la baabiiyey isla markaasi biyo badanna oo ku filan aanay runtii haysan niman ka mida yidhi waanu tegayna oo ficlan way u baxeen saddex nin bay ahaayeenoo laba halkii baa lagu dilay oo runtii zubayr iyo xamse iyo cali bn abi aalib iyo baa dilay xakiim binu xisaam oo rasuulku yidhi war iska daayna kaasi waa ninkii markii la hadlayay lahaa aynu iska noqonno oo runtii nin aad u caqli badanna aha rasuulku wuxuuhi iska daaya biyihii markuu cabbay ayaa runtii iska noqday wuu islaamay xakiim binu xisaam oo saxaabi buu noqday laa waladii najaanii yowma badrin markaasaa markuu dhaaranayo ayuu odhan jiray dee rag wixii lagu sameeyey buu ogaayo ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ii nabadgeliyey maalintii badar ayaa marka uu dhaaranayo oo runtii ku dhaaran jiray waxaa runtii la yidhaahdaa mar allaaliye markii dagaalku uu bilaabmayo ayaa xakiim binu xisaab oo runtii mar labaad ka teliyay arrintii cutbana uu la hadlay laakiin runtii abuljahl ayaa ka dagaalamay wuxuu yidhi haddaad doonayso inaad inankaagii ku jiro abu xudayfa oo aad doonayso inaad annaga inama nagagama jiraan buu yidhi dee iska raac buu yidhi moxamed waxba ha jabinin waannu la dagaalamaynaa waannu laynaynaa ilaa aanu madaxooda khamriga kondoo la cabno ma ay suurtogelayso inaanu dib u noqonno buu yidhi abuljahl yani waa go-aankii ugu dambeeyey oo weliba dumarkii qiinayaadka dumarkii heesi jiray buu wataa khamriga markaanu madaxyadooda ku dul cabno weliba dumarkaad garanaysaa ay noogu dul heesaan ayaa uu runtii abuljahl go-aankii ku gaadhay wa ficlan cutba ibnu rueebcadee rag odayaalo oo isyaqaano oo runtii dee intooduba hogaankana ahaa hore isu soo dili jiray ayay ahaayeen cutba wuxuu hi waad arki doontaa ninka runtii baqda laakiin waxaan kugula talinaya sida habboon inay sidaa tahay ma aha inaan anigu baqanay laakiin waxaan ku leeyahay war iska daa ninka aynu tolkanay haddii uu guulaystana waxa weeye dee carab buu ka guulaystay oo khayrkaynu la leynay haddii kalena maanta waynu kala tagnay aynu iskaga tagno ayaan ku lahaa buuri laakiin dagaalka waxa ka dhaca waad arki doontaa buuri cutba bnu rubayca abuljahl ninkii runtii ibnulxadrami inaanay walaalayiin ee dagaalkii hore lagu dilay ayuu yidhi war eedhe dee nin baaba dadkii kala jebinaya oo ah ninkii aa xidhiirka lahaydeene ninkiibaa intuu gu'ii runtii kor u qaaday lulay oo yidhi waa cumaraah yani maanta tollaay yani walaalkii baa la dilay markaasaa la doonaya in heshiis la qaato yani sayxad ba hal qaylo ah oo qayladii laysku kicin jiree ee runtii reernimo ayuu ku dhuftay dabeeta ciidankii abuljaaliyo dee ciidankii oo dhan abuljaalla uu sii oga ayaa is-oogsaday waxay runtii go'aan ku qaateen in dagaalka la galo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu arkay inay soo dhaqaaqayeen ayaa ilaahay uu aad iyo aad u bariyey allaahuma haadihi qurayshun qad aqbalat bikhuyalaa'iha wa fakhriha taxaaduka watukadibu rasuulak allaahuma fanasruk aladii wacadtanii allaahuma axinhum alqadaat marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu aad u baryay ilaahay oo kibir bay nagu soo doonteen waad arkaysaa waa kuwii rasuulkaaga beeniyey ilaahu maanta iiga gargaar buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo og oo loo sheego la yidhi ama safarkaad helaysaa ama quraysh baad jabinaysaa ayaa haddana uu ilaahay baryayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam safkii buu simay marka waxaa la yidhaahdaa shay buu sitay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano sawaad binu khusaya oo safka riwaayaadka qaar waxay leeyihiin waa laabtiisaa saxaabigaa soo baxsanayd marka rasuulku istawow yani safkii buu simaya riwaayaadka qaarna waxay leeyihin maya wuu ka soo yaro horreeyey marka rasuulku isa simuu leeyahay saxaabigii buu rasuulku yidhi asuu saxaabigu ku yidhi yaa rasuulallah dee markii aad riixday waad idhibtay buu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaynu samaynaayo waxaan doonayaa nebi allow inaan kaa goosto buu yidhi bal xaalad dagaal baa lagu jira islaamka cadaaladiisa iyadoo la simaya dadkii yacni istawodii buu rasuulka saxaabigaasi ku yidhi yaa rasuulallah waad i riixday oo waad i dhibtay markaasaa nebigu uu leeyahay haddaba waa xaalad dagaal inagana ma garatay wadamada muslimiinta hadda iyo maanta dee dictatorskoo dhan waxay dhahdaan waa xaalad adag xaalatu dawaari bay dhahdaan markay sharciyaysanayaan in qofka bini aadamkaa dee xoriyaadkiisa iyo wax walba ma garatay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkaee hogaanka ah wax kasta oo dhaca xuquuq qof bini aadam kuma xadgudbi karo waana tii islaamku keenay imanka xataa maraykankan dunida haysta waxaa la dili kari waayay sidaynu ognahay ninkii dee bakistan abuuray diyaaulxaq ninkii generaalka ah maraykanku si walba weysay ninkaasi dunia operation inuu sameey waa ninkii afghanistan xoreeyey nuclearkan runtii bakistan maanta waa ninkii sameeyey ciidanka bakistan runtii waxay wadamada muslimiinta la idhahdaa waa ciidanka ninku dhinaan master sidani ma jiro yani bakistan yani dhammaantood iska daa trainingkooda caadiga aqoonta kalena waa yani waa classiska yani ugu sarreeya dunida ayay ku jira oo kuwa maanta dee dhibaatada bakistan runtii ka socda ninkii daawlxaq baa maraykanku dili kari waay markuu maraykanku la ballamayo ka safiirkuu kaxaysan jiray islaamabaad uu ka kaxaysan jiray maalintii dambe maraykanku waxay go-aamiyeen diyaaradda hala qarxiyo safiirkeennana ha lagu dilo marka waayo maslaxaddiinu gaadhina ka weyn bay leeyihin dee safiirkoodii dhammaantii dowladda maraykanka qarxiyay daawlxaq yani ninka mujaahidka ilaahay u naxariiste kii maraykanka ee safiirkaana way ku dileen yani waxaynu uga jeednaa combarism ka dhexaysiinayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaalkii ku jira ayaa saxaabi uu leeyahay yaa rasuulallah waad i riixday markii uu yidhi halkee aan kaa riixay buu yidhi halkaasi asuu yidhi yaa nebi allo weliba meeshu dee weliba meeshu way bannaanayd buu yidhi ee waa inaad bannayso dabeetaasu go-iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uga qaaday waxaa la yidhaha halkiibuu sawaad binu quseeye ka dhunkaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam asaa saxaabadii nugtad bay noqotay moogtay dee qiso runtii lagu soo celceliyay dagaalkii badan nebigaa yidhi maxaa kugu kalifay wuxuu yidhi yaa rasuulallah waxaan doonayaa dagaalka ugu horreeya inaan galo marka waxaan isidhi qofkii aad ugu jeclayd jidhkiisu ha kuugu dambeeyo qof bini aadmi oo aad taabato dadkii wanaagsanaaye walidaalika sidaasaan uga jeeday buu kuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam almuhim sidii baa la doonay dagaalka in lagu bilaabo quraysh baa runtii dagaalka bilowday wafaalan waxaa soo baxay ninka loo yaqaano cutba binu rubayca iyo jayba binu rubayca iyo waliid binu cutba binu rubayca saddexdaa nin marka waa kidii abuljahl ay isqabteen waad arki doontaa waxa dagaalka ka dhaca buuhi cutba sida wanaagsan baan kugula talinaya laakiin macnaheedu may ahayn inaan dagaal ka baqanayo ayaa ku yidhi walidaalik isaga iyo walaalkii iyo inankiisiibuu kiciyey siibay dagaalkii berigii hore ciidanka si awoodda ciidanka loo sugo waxaa la soo saari jiray dadka ugu adadag ee ugu tababarka badan la ciidanka laga soo saari jiray macnaheedu waxaa laga saadaalinayaa ciidanka guulaysan doona ee hogaankiisu tababarka wanaagsan uu qabo saddexdoodii baa soo baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama ansaartu ay u badnaayeen cawf iyo mucawad iyo cabdilaahi binu rawaax saxaabigaasi cabdilaahi binu rawaaxa labada nina kalena waa walaalo ayaa iyagana u saaray mar allaaliya markii ay sortaageen ayaa cutba binu rubeyc yidhi man antum qaaluu naxnu kada wakada wakada cidaasaanu nahay uuma socono buu yidhi cutba binu rubeyca maanta inaannu ansaar la dagaalanno nimankaannu isnaqaanay ee aannu ehelka ahayn baanu doonaynaa inaannu kala aargoosanno oo aanu u soo baxnay iyagaannu doonayna marka cutba binu rubeyca maxamed bin cabdilaahi bin cabdilmutalib binu haashim binu qusay binu cabdi munaaf waa odayga afraad bay iskugu imanayaan yani kuwan ma garatay cutba binu rubeyca macnaheedu waxa weye dee dad qaraabo ah ayay ahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaaris ayuu yidhi istaag بن عبد الله بن عبد المطلب وعلي استاق علي بن أبي طالب وعلي استاق حمزة بن عبد المطلب صدح إيقونا سيدا كوان أو كلا سيدا قرابة أو أي صار رسولك عليه الصلاة والسلام وفعلا وحلا يلاحظا عتبة بن الربيعة رنتي حارس يسكوها حمزة بن عبد المطلب شيب بن الربيعة يسكوها علي بن أبي طالب يوليد بن عتبة بن الربيعة ولا بدي يقول أذا يرى أي أيقونا يسكوها قاقي وفعلا waxa la yiraahdaa ilbirqsiyo gudahood ayaa xamsana uu ku dilay ninkiisii Ali ibn Abi Talibna sidaas leeg ayaa runtii ku dilay waxa la yiraahdaa Haris iyo Shayba bin Rubay'a ayaa iyagu labadoodii isdhaawacay tee labadan Haris isaga labadiisii kale waa kuwa halkan taagan markiiba safety bay ku kulmiyeen Utba bin Rubay'a oo isagana way raaciyeen dhaawacoodiina way qaateen faqala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam allahu akbar rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa aada ugu celceliyey allahu akbar intaasaynu ku joojin doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu